guddiga doorashada madaxweynenimada ayaa maanta bilaabay qabashada araajida musharaxiinta u tartamaya madaxweynenimada in ka badan labaatan musharax ayaa maanta oo keliya si rasmi a u gudbiyay araajidooda afhayeenka guddiga doorashada cusmaan libaax ayaa falastiin axmed iimaan uga waramay qaabka ay ku bilaabantay qabashada araajida bismillahi raxmaan raxiim maanta horta bishii waa saddex labaatan toban iyo labo waxay ahayd maalintii aan aan sheegay oo shaacinay in ay bilaabmayso antiqabashada ilaa hadda waxaa inoo keentay in kulan labaatan xubnood oo musharaxiin ayaa araajiyooda keensatay uu foomka naga qaaday uu ka mid yahay madaxweynaha markaa fiirisoo kale shuruudaha cusub ee aad hadda soo saarteen waxaa ka mid a inuu baasaboor soomaaliya haysto maxay tahay sababta u doorateen qodobkaas
qodobkaasi waxaa u doola ninka hadduu rabo inuu mada inuu madaxweyne musharax soomaali yahay uusan warbad aqoonsi soomaaliyeed uusan wadan ama basaboor soomaaliyeed uusan wadan marka waxawaay waxoogaa waxaad moodaa ilaan soomaalida labaatankan sano banaanka aada loo aaday dadka hadda musharaxiinka dad badan oo diyaasfaraha ku jira marka waxa weeye in si maaragtay soomaalinimadiisa qofka loo xaqiijiyo ayaa waxaan ku xirnay in qofka basaboor soomaaliya uu wataan ku xirnay sababtoo ah ilaa shuruuda koowaada waxay tahay qofka inuu soomaali yahay muslimna yahay dastuurka ayaa qodobkaasi qaba marka maadaama sidaa ay tahay waa inaan xaqiijinaa si maaragtay qodobkii dastuuriga aanan u jirin laakiin haddii la rabo in la ogaado dhalashadiisoo kale ama soomaalinimadiisoo kale xataa baasaboorada ay wataan waxaa ku qoran meesha ay ka yimaadeen oo ay ku dhasheen qofka meeshuu ku dhashay in soomaaliya ay ahaydaa ku yaala baasaboorka la iska rabase makan cusuba mise waa kuwii hore basaboorka soomaaliga ayaa hadda waxaa la socota warqad aqoonsi aan la socota basaboorka cusub oo hadda kan cusub waayo laakiin haddii qofka aad tiraahd mid kasta basaboorka uu wato mid british uu wataa mid sweden uu wataa mid norway uu wataa mid american uu wataa marka falastina taas waa laga fiican yahay jegada loo tartamayan waa jego soomaaliyeed waa kursigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waayo marka in basaboor britisha qofka aqoonsahaan noogu keeno waxaa ka fiican in qofka uu keeno basaboor soomaaliya
dhanka kale lacagahoo kale waa la isweydiinayaa lacagta waxoogaa waxaa moodaa inay badan tahay toban kun oo dollar maxay tahay ujeedka aad ka lahaydeen marka aad khidmada gaarsiiseen toban kun horta ujeedka ugu weyn horta laga laha waxay tahay falastina waa ogtahay soomaalida waxawaay in badan waxay isku soo waxay isugu soo sharaxayaan maaragtay in ay qaar waxay yidhahan cdgan gashana iyo qaar waxawaaye only maaragtay waxa iska iska maaragtay sahal sahal ay ka dhigaan marka waxaan ugu talagalnay in musharaxiinta rasmiga ah na aan helno maaragtay ayaan ugu talagalnay oo aysan noqon meesha fawro aan noqon haddii wax shuruurdoo dadka kala reebaya aanan maaragtay aanan xirin waad garan waad garanaysaa soomaaliya maanta qof kasta wuxuu doono isku samaynaa marka guddiga markuu fadhiistay oo arrintaasi aada u lafaguray marka taa ayaa la isu gartay marka qofka raba inuu madaxweyne dalkan ka noqdo oo soo haweysay uusan haddana maaragtay toban kun oo dool uusan bixin karin marka waxa waaye taas waxay noqonaysaa aan u malaynaa wax aanan aanan socon karin sidoo kale waxaa meesha aad ka saarteen qodob sheegaya in musharax walba uu la yimaado labaatan qof oo dadka qaar ay u arkaan inay ka sahlaneyd inaad toban kun shuruud uga dhigtaan maxaa qodobkaas lagu diiday qodobkaas lama diido qodobkii dastuuriga ah oo in musharax kasta labaatan xildhibaan ay musharaxnimadiisi soo jeediso ahaa qodobkii waa jiraa lagama tegin waa jiraa waa ku jiraa shuruudda waa ku jiraa musharax kasta waxaa laga rabaa in labaatan xildhibaan ay soo jeedin u samayso inuu musharax noqdo waa ku jiraa qodobkii lagama tahan marka haddii aanu haysan toban kun oo dollar iyo labaatan cod oo xildhibaanada ah qofkaasi sooma buuxin shuruudihii madaxweynenimada aan ugu tartamahayy sidaa waay saas saas hadduusan qofka shuruudihii annaga aan guddigu go-aansaday baarlamankan markii dambe aan ka ka ansixinay shuruudaha horta qaarna waa dastuuri falastina qaarna waxawaaye kuwa guddiga intay soo garteen oo sameeyeen waay kadibna baarlamanka intay horgeeyeen baarlamanka ansixiyey waay marka labadaasi nooc oo shuruudaha aan soo saarnay haddii aan aanan qofka mid ka mid ah ama laba ka mid ah uusan buuxinin marka waxawaaye araajidii foomna araajidiisi ma buuxin waayo micnaa shuruudii ma buuxin waayo marka ma aha mid oo maaragta ka qabanayno ama uu ku guuleysanayo musharaxnimada marka qof walba waxaa laga rabaa labaatan xildhibaan oo cusub oo aan qof kale u saxiixin mise labaatankaas xildhibaan ayaa qof walba u saxiixi karta maya taasi falastina waa laga dooday shalay baarlamanka waa arrinta aan ugu weyn oo shalay baarlamanka aan hordhignay ahayd waxa waaye xildhibaan kasta wuxuu u saxiixi karaa ama wuxuu soo jeedin karaa saddex musharax marka goormaa la filayaa in araaji qabashada ay soo gabagabowdo araaji qabashada waxay bilaamaysay maanta oo taariikhdu saddex ay tahay waxayna ku eg tahay bishii la hereeray shan shanta galabnimo ama kow iyo toban saa galabnimo maalinta bishii lix ay tahay ayay ku eg tahay waayo waxaan ugu talagalnay bishii toddobadeedi iyo sideedeedii musharaxiintu inay hortagaan baarlamanka barnaamijkooda siyaasadeed ay ay baarlamanka u qeygaan oo ay kaga jiis ama khudbalooyinkii ay ugu talagaleen waxqabadkooda inay baarlamanka ka hor akhriyaan aan ugu talagalna way bishii sagaalkeedana waxa weeye olihii doorashada ugu dambeysay waa musharaxiintu ayay samaysanayaan kambeyn marka maalinta maana doorashada inay dhacdo way haddii ilaahay nafta noogu simo marka lacagaha hadda aad ka qaadaysaan musharaxiinta oo kale maxaa ugu tala gasheen in lagu qabto lacagaha musharaxiinta laga qaadayo akoon gooniha loo sameeyey oo bangiga dhexaa la geenaya lacagahaasi baarlamankay ku taala akoonay ku jirtaa wax la isticmaalayo ama guddiga isticmaalayo maaha lacagahaasi waxay ku bixi doonaan si og baarlamank ubay ku bixi doonaan marka maaha lacaga guddiga isticmaalayo akoon gooniha loo sameeyey baarlamanka ayaana hadda sidii loo same wixii lagu samayn lahaa baarlamanka ayaa sheegi doona cusmaan libaax ibraahim afhayeenka guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynenimada soomaaliya oo u warramayay falastiin axmed iimaan